kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana dhegaysanayo oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigiistii oo alaaba aan idinka soo gudbino waraysyada iyo barnaamijyada xiisaha leh ee aad u baahan tihiin caawa waxaa marti nooga ah madasheenna sigiistii boqor cismaan maxamuud oo loo yaqaano boqor buurmudow oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo jooga magaalada abudabay waddanka imaaraadka carabta marka hore boqor buurmudow ku soo dhowow madasha sigisti aada iyo aad baad u mahadsan tahay cali marka hore waxaan u mahadnaqayaa asad xasan suudi iyo cali aada iyo aad baad u mahadsan tihiin adigaa mudan aan gudagalno su-aalaheena boqor buurmudow anigoo jecel in aynu guud ahaan arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo kuwa somalilandba aynu hoos ugu daadegno bal marka hore su-aal dadweynuhu ay dhegta u taagayaan aan kugu soo horreysiiyo oo ah boqor buurmudow yaad u tahay boqor ma jifo ma beel ma somaliland mise soomaaliya oo dhan
waxa weeyaan dee runtii hadda dhaqan burbur baayayna ku dhacay laakiinse waxa weeyaan qof kasta oo soomaaliya dhaqankeenu hadduu yahay hadduu yahay suldaan hadduu yahay boqor hadduu yahay caaqil qof kasta oo soomaaliyeed oo meel kasta uu joogo dhaqankeena suubani siduu ahaa wuxuu caaqil u yahay ama suldaan u yahay ama boqor u yahay dadka soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ayuu u yahay waxa weeyaan qof kasta oo xataa mandaqada uu joogo hadduu xataa jifi hoose usii yahayna waxa weeyaan uu yahay qof kasta oo kula nool mandaqadana laftiisa waxa weeyaan isaga ayaa mas-uuliyadiisu ay hoos timaadaa taasi taa weeye marka su-aasha kolley intaasaan kugu soo koobay ummadda soomaaliyeed oo dhan baanu ahay madax dhaqameed waad mahadsan tahay arrimaha soomaaliya haddii aynu gudagalno boqor cismaan maxamuud arrimaha ugu cusub ee haatan carabka lagu hayo soomaaliya waxaa ka mid ah in la dhisi doono laba aqal ama laba gole oo la yidhahdo aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka waxa waxaa lagu qaybsan doonaa nidaamka la yidhaahdo four point five waxaa dadkani qabaan in wax lagu qaybsado deegaanka ama degmooyinka arrimahaasi ayaa qir iyo qir taagan oo la ismari waayey ka buur buurmudow ahaan sidee wartaa xaaladda adag ee cakiran ee soomaaliya marka ugu horeysa
marka hore ilaahay waxaan uga baryayaa soomaali meel kasta ay joogto inuu nabadgelyo siiyo taama inuu usoo celiyo amnigeedii iyo istiqraarkeedii usoo celiyo oo ayaan daradan iyo dhibaatadan ay ku jirto ilaahay ka saaro waan ugu ducaynayaa marka hore marka xigta waxa weeyaan soomaalidu de waxa weeyaan waxay nolosheedu dib ugu noqotay oo ugu burburtay qaabkii qabaa'ilka ayay dib ugu noqotay weli kalsoonidii dowladnimo ee aynu gaadhnay weliba khaasatan waktigii kacaanka laga gudbay qabiilkii waxa weeyaan qaab dowladnimo aynu gaadhnay aynu ku dayanay hanaanka dawliga ah ee jira inaynu dib u noqono qabaa'ilkii dib ugu noqonay maanta waxaan qabaa weli kalsoonidii dowladnimo soomaali inaanay ku soo noqon waan qabaa in laga gudbo qaabkan oo loo gudbo qaab dimuqraadiya oo doorasho ah waxa isweydiin laha hadda ma dhici karaysaa qaab dowladnimo oo food xalaala oo maanta uu ka dhici karo one man one food uu ka dhici karo oo la subi sugi karo ma dhici kartaa maya weeyaan manaadiiqdii soomaali ka koobnayd marka somaliland iyada halkan io dhig soomaalidii kale intii kale ee maanta kuwa isku waafaqsanayd inay soomaali wax u wada dhaqaaqaan nabadgelya ma ka jirtaa xuduudaheedii iyo dalkeedii dowladdani maxay gacanta ku haysaa maxay maamuladu ku hayaan maxaanay ku hayn intee ayaa food laga gaarsiin kar taasina wax dhici karta maaha anigu waxaan qabaa wax qura ee maanta macmacan yar ee xoogaagan yar ee weli maynu bislaan koonfur weli uma bisla wakti loo gudbo qaab doorasho oo hanaankeeda iyo guddis doorasho sugi karto cadaaladii ma ma dhici karto waxaan qabaa in lagu khasban yahay saacaddan aynu joogno intii xoogaagii xubnihii baarlamanka ee lasoo dooranayay ee qabaa'ilkii four point four fivekii maanta wax looga gudbi kara in lagu khasban yahay intaanan u gudbin ma ma sidani ma fiican tahay iyo ma xun tahay aan la gaarin laakiinse waxaan qabaa xaalad lagu khasban yahay inay taagan tahay anigu maanta waxaan qabaa saacaddan aynu joogno marka xaqiiq laga hadlayo si odaynimana aan ugu fikiro arrinkaas inaan weli aanan gaarin wakti laga gudbo
waa tahay boqor buurmudow waxaa inta badan dhacda shirarka aayaha soomaaliya lagaga hadlayo ee soomaaliya dhexdeeda ka dhaca waxaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu had iyo jeer ku halqabsadaa in somalilan ay goobjoog ka tahay waxa dhacaya oo saamigeedii ay diyaar u tahay shirarkaasi ma ka qayb gashaan ama muqdisho ha ka dhacaan ama ha kismaayo ha ka dhacaanbe mise madaxweynuhu wuu idin hafrayaa haddii aad tihiin somalilan
horta xaasha madaxweynuhu waa madaxweyne ummadeed ummadii dooratay ixtiraam iyo sharaf buu iga mudan yahay marka cali ma odhan karo anigu igamana gelin inaan ihahdo waxbuu hafrayaa iyo waxbuu xumaynayaa kolley nin dadaalaya un baan u arkaa dadaalkiisu halkii ay ahayd ma maray mise ma marin taasina waxa weya wax ummadda u yaalla laakiin aniga waxa weyan ixtiraam buu iga mudan yahay intaa markaan ka gudbo waxaan jeclahay inaan ku noqdo tay su-aashii hore ay ahayd ma goboladii waxaan ka hadlay tay igu milgaha ahayd ee four point five kin maanta aan wax laga gudbaasin qodobka kale ee soo noqnoqda ee laleeyahy degmooyinka ha lagu qeybsho anugu waxa weeyaan dee qabiil baynu maanta soomaali waxa weeyaan waan idii sheegay in nidaamkii qabaa'ilku xoog leeyahay aan tii kale loo gudbin bas dowladnimadeenna waxaa riday qabaa'il wax tirsaday oo cadaalad wax ka tirsaday oo wuxuun tirsaday oo dagaalamay ama xaq ha ku taagnaadeen ama yay taagnaan ama tabashadu mid togan ama mid taban midkay doonto ha ahaato iyadoo aan weli la isqancin waxa weeyaan sideed iyo tobanka gobol dee waxa weeyaan soomaali qabaa'ilka kale anigu anigan anigu afkayga ahayn laakiin aragtiyaha taagan markaan arko qabaa'il kasta markaan u warhayo waxay leeyihiin hal qabiil ayaa markaa dalka madaxweyne ka ah maxamed shaab barre awooduna gacantiisa ku sugnayd isagaa gobolada tan u badiyey meelo gaara oo qabiila ku dhisan marka arrintii mushkilada riday maanta in la yado tii maxamed siyaad barre ee laga dagaalamay in la burburtay in lagu soo celiyo waxa weya dad badani waxay ka qabaan dhibbay ka qabaan maha aniga fikirkayga laakiinse waxaan kuu sheegaya fikirka guud ee yaalle saaxadda ee ka talinta iyo iyo in aada looga falanqoodo u baahan bay ahayd markaan ka gudbo tan kale ee xasan sheekh maxamuud aad igala hadlayso hadeerto waxaan leeyahay somalilan maanta halkaasay u baxday waxay tidhi waanu goonay waa masiir shacbigu goostay waxbayna tirsadeen waxaan qabaa aniga dhowr jeer baa lay weydiiyey waxaan ku yidhi shaksiyan markaan ka hadlayo waxa weeyaan horta anigu waxa weye madax dhaqameed baanahay shacbigaygu wuxuu goostay ilaa shacbigu qanco waxa weeyaan annagu waxaanu ixtiraamaynaa rabitaanka shacbiga laakiin aniga shaksiyan haddii wax la weydiin lahaa haddii la heli lahaa baan yidhaahdaa midnimo cadaalad ku dhisan waxay waayo maraykan ayaa maanta kala maarmi waayo yurub baa kala maarmi weyday afrika in laysla doono ay hal dawlad noqoto baanan anigu waxba ka qabeen shaksiyan markaan fikirkayga ka hadlayo laakiin hadda waxaan qabaa waxaan soo dhaweynayaa anigu wadahadallada somaliland iyo soomaaliya ay wada ku wada jiraan waxaana qabaa dad walaalaa oo diin leh oo dhaqan leh oo isku mide oo aan kala maarmi karin oo wax badani ka dhexeeyaan laakiin waxaan qabaa mar walba waqooyi ama somaliland wixii ay jirsatay walaalaha soomaaliyeed mar walba waxaan dhahdaa madaxda soomaaliyeed markaa la joogo wadahadallada tan iyo waxan oo dhan in lagu dhowaado meeshii boogtii ama mililkii mar walba waxa weeya waa laga fogaanayay waxaan qabaa markaan halkaa si fiican uga sii hadlo waxa weya somaliland markii hore iyada muxubada walaaltinimada iyo midnimada iyadaa keentay iyada ayaa ofarkii u horreeyey keentay oo tii aan midowno waxa la yidhi xataa war diyaar idinma nihin inaanu saamiqaybsi ama waxdisiino way keeneen taasay keeneen cali xarari ii keena kaad halka maanta walaalaha soomaaliyeed mar kasta waxaan ahda war idinku bal hadday ilaa somaliland way goodo halkay taagantahay hadday dhab idinka tahay midnimadii inaad dibi doonayseen madaxnimadii iyo dawladii la ictiraafsanaa idinkaa jooge bal idinka ofar keeno oo waxtada war waxay waxaas baanu qofka ku daweyneynaa ya qofka kan dawladda shacbigan cadhooday ama haddii alaba leeyahay ay goostay ama tegey haddaad doonaysaan bal hadda ofar keena may dhicin taasina marna may dhicino laguma soo dhowaan marka waxaan qabaa maanta anigu waxaan taaganahay oo taageeraya in wadahadalladu socdaan in wax lagu heshiin karo walaaltinimo la isugu soo dhowaan karo jaar lagu noqon karo wuxuun haadnaqatee wuxuun kaga dhaxayn karaan ummadaha ummadda la isugu hiilin karo wuxuuna in la gaari karaan qabaa taasun baan la dhiirigelinayaa anugu waa tahay boqor buun madow markaad tidhaahid midnimo cadaaladi ku jirto waan raaci lahaa waxay muujinaysaa inaad ka cararaysid cadaalad darro oo aanad cadaalad darro rabin haddiiba ay dhacdo in somalilan lafteedu oo haatan iminka aad ka mid tahay odayaasheeduna aad ku jirtid ay lafteedu cadaalad darro la timaado iyada see baad ugu sii jiri kartaa markaa mar haddii aad cadaalad darro necab tahay
waxa weeye waa si fiican weeye anigu cadaaladdan doonayaa waxa weeyaan mid mid xadle maaha waa mid ballaaran waa mid aan somaliland dhexdeeda cadaalad uga rabo waa mid aan soomaali guud ahaan dhexdeeda cadaalad uga rabo waa sax weeyaan marka doonitaankuna waxa weeyaan niyad jab iyo in laga daalo cadaaladda soomaaliya dhexdeedaana ka daali mayno ta somaliland dhexdeedaana ka daali mayno mar walbana tabashada way jiraysaa tabashadana in wax laga qabtaynu dhiirigelinaynaa in la daalo iyo niyad jabatoona marka xalka kuma jiro waa tahay somalilan waxay u diyaar garoobaysaa doorashooyin soo socda cid kastaba ha ku guulaysatee ma isleedahay boqor buurmudow somalilan tubtii dimuqraadiyadda ayay ku taagan tahay mise jidcadduhu waa kan qabiilka oo xagga qabiilka ayaa loo badan yahay
horta run ahaantii waxa weeyaan qaabka doorashada somalilan uga dhacdaa oy dadku u codeeyaan maaha badanaa mid qabali ku dhisan ma noqdo laakiin qaabka cambaynka ee lagu hadlayo ee lagu shaqaynayo waa laga yaabaa inuu qaab qabaliya u muuqdo oo u dhaco waxa weeyaan laakiinse maanta mid waa hubaal waxa yaalla somaliland isu tanaasul baa yaalla qof kastoo wax tirsanaya waxa weye qaabkaa doorashadu u dhacdo waxaan qabaa inay tahay qaab dimuqraadiya inay tahay leanna waxa weeyaan guddidan hogaaminaysa ayaa awoodda iskale doorashada natiijada ay soo qaado qofka waad ogeyd siddeetan cod baa siilaanyan lagaga helay waxa weeyaan waa uu ku khasbanaaday inuu guddidii iyo go-aankeedii uu raaco shacbigii raaco salaadiinta annaga oo salaadiintiisi ilaahye ahayd oo markaa raaskiisa ahayd waxaanu ku khasabnay inuu isaga iyo raggiisiiba go-aanka raacaan waayo waxa weeyaan marka waxaad arkaysaa in loo hogaansamayo qaabkii dimuqraadiyadd ay wax u dhaceen systemka wax loo soo dhigaana waa system dimuqraadiya waxaana qabaa beel aan qaybsamin oo codkooda waxa weya de anigu aad ogeyd daahir rayaal aan u kaambeyn garaynayay silaayo musharaxaan oo weliba odaygiisii ahay baan u kaambeyn garaynayay marka waxa weyaan anigu waxaan odhan karaa inay qaab dimuqraadiya u dhacdo doorashada somaliland ayaan ayaan qabaa
dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaani waa madasha sigistii oo aal abaan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh sidii horeba aan idinku sheegay waxaa marti noogu ah caawa madasheenna boqor cismaan maxamuud amaba boqor buurmadow aan kusoo noqono su-aalaheenii boqor buurmadow adigu xisbi ahaan xisbiyada siyaasadda ee somaliland xisbigabaad taageertaa oo aad ka tirsan tahay
waxaan taageeraa intaba waan taageeraa oday dhexdhexaada baan ahay waxaan dhaxor u ahay maalinta codbixinta codkayga ciddaan siinayo waxaana siiyaa cidda aan ishaado barnaamijka ay wadato iyo nidaamka ay wadato ayaad siisaa laakiinse waxa weeyaan marka u horeysa anagu waxaanu ku dadaalaa inaanu noqono dhexdhexaad laakiin waxa weeyaan waad ogtahay qof kasta go-aan buu leeyahay waa inuu codkiisa mee aanu lumine uu cid siiyaa taasi way dhici doontaa marka ay wax soo dhawaadaan in codkayga aan cid siiyo waa tahay waxaan rabaa iyadana inaan ku weydiiyo boqor buurmudow su-aal inta badan dadka ama shacabka reer somaliland ay soo dhex maraan dad badanna maskaxdooda ka guuxda su-aashaas waxa weeye sidaan la socono madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu sheegay inaanu tartanka madaxtinimo ee somaliland aanu isu soo taagayn dadka qaar baa markaa yidhaahdaa madaxweynaha da-diisa ayaa aada u weyn oo ma awoodi karo in xil kale oo shan sano ah uu sii qabto laakiin xaqiiqada marka laga hadlayo madaxweynaha algeria madaxweynaha tunisia iyo madaxweynaha zimbabwe intuba da-doodu sagaashan bay kor u dhaaftay shaqadoodiina way gutaan waxaa haddaba dad badani ay rumaysan yihiin in silaanyo uu xukunka uga tegayo mudane muuse biixi oo sida dadkaasi ay sheegaan uu madaxweynuhu khaati ka istaagay amaba markaasi uu isleeyahay uun ninkaa daraaddii u bannee jagada madaxtinimada adiga ka boqor ahaan ka siyaasi ahaan boqor cismaan maxamuud arrinkaasi maxaad ka odhanaya
wallahi anigu fikirkaa ma qabo oo silaanyo inuu cabsi ama jileec ama cid ku yimi inuu xukun uga degayo ma qabo xoogaal badanna waan ka ahay waan ka wada hadalay annaga lafteedu dadkii soo jeediyey inuu nasto ayay ayaanu ku jiray musabixi laftiisu maantadana aynu taaganahay wuxuu qabaa in axmed silaanyo loo kordhiyo oo muddo la siiyo oo aanu weli diyaarsanayn ayuu xataa aaminsanyay markaan horta runtii xoogaalnimo aan aan aan kaaga waramo taas ma aha waxaan qabaa cabdiraxmaan axmed cali isagoo waktigii si dhamaysan buu ka digay waa nin soo halgamay buu ahaa tuur filaanyana waxa weeyaan markiisii hore ee uu kambeynka gelayey wuxuu markiisii horeba uu ku ololeynayey oo yidhi tan sano unbaan anigu haynaya maanta tii inuu ka dhameeyo aan qabnaa oo dadku kaftan u haystay inuu kursiga ku fuulayo waxaana qabaa inaanay taas ahayn duruufta uu uga tegayaa taasi maaha mana jirto musabixina waxa weeyaan runtii laysmaba lahayn wuuba ku wareejinayaa isaga ayaa go-aansaday markii uu xisbigii uu damcay inuu ka wareego isagoo ka fikir qaadanaya daahir yaale xisbigii inuu cid ku wareejiyo oo go-aan qaato buu xisbigii udub ku burburay maanta tanna waxaa lagula taliyey inuu cid ku wareejiyo taasi waxa weye fikirkaasi waa fikir aan sax ahayn inuu cadaadis musabixi kaga yimi uu ka tegey uu kaga tegey
waxaad ku tilmaamahan horuu ugu ballan qaaday horuu ugu ballan qaaday oo heshiis kula galay ma- ama ugu dhawaaqay inuu markuu ka degayo muse ku wareejin doono xisbiga laakiin inuu musharaxa ka dhigi doono may ahayn musharaxuse laakiin dhowaan ayuu markuu ka fekeray xisbigiisa cidduu ku wareejiya uu doortay inuu muse ku wareejiyo su-aal kale haddii aan ku weydiiyo waxaa jirtay maalmahan oo aada loo hadahayay in beesha aad ka soo jeedid ay isku dayeen inay deked ka dhistaan meel berbere u jirta shan iyo labaatan kilomitr dhinaca bariga arrimahaasi waxaa ka dhacay isku dhacyo dad ama qabaa'il reer berberi iyaguna ay markaasi ka daba tageen dadkii xeebta ka samaysanayey ee dekedda dabeetna isku dhac uu halkaasi ka yimi arrimahaasi marka ugu horeysa maxaad ka og tahay boqor buurmudug
horta arrinkani waxa weeyaan dadku waxay jecel yihiin inay wixii dhacaba weji kale loo yeero ama la xadaasadeeyo ama la caadifadeeyo waxaan qabaa waxa kan meesha wada joogaaba waa isku wada beel gebigoodaba inay yihiin baan qabaa waxaan kaloo aan ogahay xogaal ka ahay inaanay beel meesha dhisanaysay ama samaysanaysay ama ku tashatay aanay jirin ilaa hadda waxay ahaayeen inamo yar yar oo batroolka dekeda lagama ogola in batrool laga dhoofiyo batrool yaroo ay yeman u dhoofin jireen wixii batroola meeshaa yaree macmalkaha ayay ka rari jireen inamadii un baa hagaajinayey oo ka shaqshaqaynayey hal cagaf bay keeneen meesha ka dhoofinayey wax beele ku tashatay ama go-aan beeleeda ama ay wadato ama ay ku niyad jirtay ma aha waxa weya waa iska dekad yar beeshuna meesha iyadaa degta cid la degtaana ma jirto waxa weeyaan qoladan kale weerartana waxa weeyaan dhalinyaro kale oo iska caadifadaysan un bay ahayd wax lagu raacsanaa oo beele ku raacsanayd oo runtii waxa weeyaan laga yaabay inay waan goonsanahay inay dad ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo rag kale oo odayaale oo dana gaara leh laakiin waxa weeyaan taasina waxa weeyaan waa arrin iska fudud waana wax aan dhib iyo khasaare geynin waxaan hadda runtii waana wax la daweyn karayo oo iska dhammaanaya mushkiladina kama jirto deked beeli dhisaysiina ma ay jirin haddii la dhisayana kama duwanaa kuwan kale ee la dhisayo horumarka socdo waxay berbere yeeleysa iyo cid yeeleysa maaha oo ama cid lagu xumaynaya maaha wax intaas aan ka gudubno mahadsani boqor buur mudobe sidee baad u aragtaa toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa ka jiray somaliland in dadka soomaalida koonfurta soomaaliya ka yimi ee ku nool dhulkaasi in dib loo tarxiilo ama dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen iyaga iyo dadka kale ee qowmiyadda oromada loogu yeeraba si kastaba ha noqotee haddii ay noqoto tarxiil amaba ay noqoto in sharci loogu sameeyo isla somaliland dhexdeeda sidee baad u aragtaa xilligan la joogo ee twenty sixteenka ee xadaaradda iyo ilbaxnimadu ay hore u simaraysa caalamku in soomaali ay soomaali kale tarxiisho
anigu horta arrinkaa waana ka hadlay horaan uga hadlay waxaan u kala saarayaa laba qaybood dadkan ama oromo ha haato ama ethoobiyan kala haato ethoobiyan iyo soomaali ayaan u kala saaraya ethoobiyaanka iyo soomaalidu waa dad haddii aan laba leeyahay tara waana dad ay ka dhaxayso xoogaa arrin sensitive oo la xidhiidha dhulka iyo iyo haddii aan laba leeyahay colaado hore oo guun ahaa oo soo jireena waxa weeyaan sharciga caalamigaana waxa weye cid intay dalkeedii ka tagto dal kale aqoon la-aan sala-aansaan aqoonsi la-aan iyo sharci la-aan iskaga gashaa ma jirto waxaan qabaa somaliland way ku saxan tahay inay wixii sharci darra kusoo galay dalkeeda ee ethoobiyaana ama jabuutiyana waayo jabuuti waa dad aynu walaalnahay waa dad soomaaliya iyaga laftooda markaan tegayo tiisaan u qaadanaya tiisa la-aan kuma geli karo ethoobia markaan u qaadanayo tegayo haddaan caafimaad u tegayo ama dan u tegayo tiisaan u qaadanaya tiise inay somaliland hadday joogaanna sharci ku joogaan hadday soo galayna sharci ku joogaan waan qabaa ciddii sharci darre kusoo gashada in laga saaro dadka soomaaliyeed waxaan qabaa waa khalad markii aanu anagu xukuumadda somaliland ka wada hadalay waan dhaleeceeyay anigu raaligelin baan ka bixiyey waxaan ku yihi shacbigu weliba kacdoon ha ka sameeyeen ban haddii qof soomaaliya laado waa la tarxiilaya waa dad walaalaa waa dad iska mida meeshay doontabay kartaa soomaaliya way isqabatay laakiinse weli waxba may kala guran waxba kumay kala bixin marka waxaan qabaa qofka jooga hargeysa jooga soomaaliya waa nin walaal walaal soomaaliyeed waa nin dalkiisa jooga yurub iyo maraykan markaan tago waxaa laga yaabaa inaan sanad ama laba sanadood ama saddex sanadood sharcigii iyo dhalashadii xuquuq ku yeesho qof soomaaliyeed oo halkan ku dhashay oo ka shaqaysanayo oo joogay oo dalkiisii inuu yimi baan qabaa anigu in leada mid waan qabaa arrimaha security-ga iyo iyo iyo nabadgelyada inuu qofku aqoonsi yeesho oo xaguu ku dhashay xaguu ka yimi muxuu yahay muxuu ka shaqeeyaa dawladdu inay ka warhayso waan qabaa oo dee arrimaha inala adag way tidaan ta labaad inuu soomaaliya baasabor leeyahay qof kasta oo haddii aa laga leeyahay dee ragga duurka ku jira ee ka dagaalamaya miya mise waxa weya waa nin la yaqaano oo hargeysa ka yimi xamed ka yimi ama puntland ka yimi ama kismaayo ka yimi oo la yaqaano marka inuu aqoonsi leeyahay oo dhalasho leeyahay oo kaarkii uu magaalada uu sitay jirto oo dawladdu ilaaliso oo nidaamku ilaaliyo oo amnigiisa la sugo ma qof soo gelayo oo dalkii dhib ka samayn oo raggii ayada ku jirayba inay taa kala hubiso xaqda u leedahay laakiin in la yidhahdo qofkani soomaali ah in deegaan maaha waa ajinabi hala taxiilo fiisaha ku joogo intaba waan kasoo horjeeda anugu totally wax la qaadan karana maaha waa tahay waana meel ka dhac hadday dhacdo taas mahadsanid boqor buur mudoobe sidee baad u aragtaa ama waa maxay aragtidaada ku saabsan maamulka khaatumo iyo weliba xaaladaha buuhodle ka aloosan xilligan
anigu horta waxa weeyaan run ahaantii khaatumo aada iyo aad baan isaga dhowra waa abtiyaday waa reerayeegay waa abtiyaday waa halkaan kasoo jeeday dadaan isku mid nahay cali khaliif oo hogaaminaya aada iyo aad baan saaxiibo nahay waan isku wanaagsannahay wax badanna waxaan isku dayay inaan wax isku soo dhaweeyo waxaan qabaa marka horeba anugu waxaan qabaa somaliland iyo soomaaliya inay wada hadlaan oo isku soo dhawaadaan abtigay waxaan ku yidhi iyo raggii khaatimo aas-aasayey war maanta idinku haddaad leedihiin maanta soomaali fikirkeedii baanu aaminsannahay soomaalina halaysu keeno inaad idinkoo aynu inagoo waqooyi oo wada soconno soomaali la wada hadalla oo haddii aa laba leeyahay waxay ka hor imanaysaa midnimadii aada aaminsanayd inaad somaliland sii kala goyso bay ka hor imanaysaa oo adigay mabda-aagii dhaawacaysa aada waday marka adigii laftaadii burbur hoosaha kasii shaqaynaya waxa weye inagoo somalilandna aan ka wada hadalno ta labaad waxaan qabaa anigu somaliland waxaan ku idhi waan aaminsanahay anigu aan beesha aan kasoo jeedo waxaweye nin qabiil baan afka aana ka dhowranaysa waxaan ku idhahdaa maadaama inagu aynu ka doonanidi xoogna lakuma xukumi karo aynu ka goosanay ku dagaalanay xuquuqda iyaga laftooda waxaweye xaq waxay uleeyihin in la dhegeysto in la wada hadlo xabad meesha in laga saaro in la wada fadhiisto waxaana qabaa in wax laysku sii diidi kara aanay jirin marka waxaan soo dhaweynaya anigu mar walba aan leeyahay tabashadooda iyo waxtirsigooda xaq bay uleeyihiin in laga wada hadlaa fiican marka waxaan qabaa mar walba anagoo waqooyia oo somalilana inaan anaguna markaa wadahadalkii somalilan iyo soomaaliya aan aanu ka dhamayno oo hadday nagu qancinayaan oo leeyihiin war midnimadaa fiicanna inay noo soo bandhigaan aan dhegeysano laakiin waxa weyaan in inti yareed rubcii yaraa hadba wax lasii kala fikriyo waan kasii horjeeda anugu ta labaad waxaanba kasii horjeeda anugu n nooca kan soomaaliya loo sii googoynaya ee maamul goboleedada yaryar iyo waxan oo dhan iyo oo waxaan qabaa inay ku fiican tahay two state solution oo waqooyi waynu ka hadli doontaa kuwaas oo arrimaha soomaaliya marka anigu waxaan qabaa inay xaq bay uleeyihiin kabashadooda iyo waxtadsigooda waa tahay in la- laga wada hadlayna u baahan tahay in eh, jabhada laga abuurayo in la- lagu dagaalo maaha annaguna inaanu xaq si aanu u- kabashada yada aanu jecellahay in loo dhegeysto inaanu u dhegeysano socdana xaq bay noogu leeyihiin waa wax gar a weya dad badan oo soomaaliya baa waxaa inta badan maskaxdooda ka guuxa en sida xooga ay u saarayso somaliland amaba ay isugu mashquulinayso in mar kasta oo cali khaliif galayr uu yimaado buuhodle iyo agagaarkeeda in isla markaba loo diro wasiirka caafimaadka salibaan xagla toosiye oo isaguna isla buuhodle kasoo jeeda dadku waxay isweydiiyaan marka somaliland maxay isugu mashquulinaysaa ama ay u juqjuqaynaysaa in laba nin oo isku reera ay marba isku soofayso dabeetana xiisadaasi buuhodle markay ka dhacdo ay dad ku dhintaan oo uu dhiig ku daato somaliland arrintidaada oo kale kal shaale markii dagaaladu ka dhacayeen boqor buurmadow waxaad soo jeedisay een, qorshe ama hindise ahaa in nabad la qaato hase yeeshee markii afar shan maalmood ay shaqaysay nabaddii aad soo jeedisay waxaa dhacday in ciidamada dowladdu ay weerar ku qaade- ku qaadeen aagagaasi mar kale xiisada iminka aan ka hadlayno ee buuhoodle ka taagan ka boqor ahaan ka nabadoon ahaan ka oday dhaqan ahaan inaanay kula gudbooneen in heshiiskii beriga aad soo hindista oo kale aad dib ugula noqotid dowladda oo aad tiraahid kubadda cagta ha loo dhigo maxaad odhan lahayd boqor buurmadow
horta waxa weeyaan anigu dee xukuumad ma ihi waxaana oday madax dhaqameeda waana isu kelmi shacbiga eh, buuhoodle iyo kan eh, anigu magaalada aan eh, jooga eh, jooga waa isu kelmid dad kala maarmi karana maaha waana dad isku mida dad wax kala yeelan karana maaha run ahaantii waxa weeyaan sidaan uga gubanaya dadka soomaaliyeed ee hargeysa jooga ama burco jooga ama ceergaabo jooga in dareen dhibaato ay ku yimaado baan cid walba uga gubanaya inaad la socoto mooyaane dowladda somaliland arrinka kalshaale waan isku maandhaafnay waxa weeyaan laba arrimood markii hore laascaanood somaliland qabanaysana waxaan laa war bal wadahadal iyo wanaag ha lagu dayo dowladdiina riyaala way xidhay sii jiilaanyana way way xidhay waxaana le- ay leedahay run ahaantii caqabadaha fikirka dawliga ah markuu isleeyahay adaa markaa dee dastuuriyan dalkii xukuma oo in madax dhaqameed iyo awoodihii dastuuriga ahaa ee dahiladii soo faragelinaya adna dhibaatada dadku doc kaa damqayso waxa weeyaan kolliba dhibkeeda ayay leedahay tan kale ee aan leeyahay saleebaan horta run ahaantii waxa weeyaan mid inaan eh, intaan somaliland laga hadlin khaatumo waxay ka bays ahaan ka timi dhulbahaanti anigoo aan dhaliilayn anigoo aan xumaan uga jeedin anigoo aan aanay iga jeyin haddana waxaad ogtahay waxa baysku ma aha waxaa jira dhulbahantaha dhexdiisa ayay tahay inay khilaaf dhexdooda aanay wax badan ka heshiin salibaan xaglatoosi waad ogada s isagaa madaxweyne ka ahaa wuxuu tirsaday cali oo kale iyo raggani inay ka maroojiyeen madaxweynihii uu markaa isagu sheeganayay ee doonayay inuu dhulbahante ku hogaamiyo iyadaan la isqancin baa haddii aan la belay in laga marooriyey ayuu qabaa marka inta somaliland uu hadlayo waxaa ka weyn xagla toosiye inta uu ka hadlayo inta dhulbahante dhexdiisa ayaa horta ka weyn ta labaad anuu cali khaliif waxaan kula kaftay afti de garaadkii guud baa leedihiin oo garaadkii baa noo wada tihiin hadda baharan same inay madaxweynahana ku darsato xoogaa burbur badan baa kaga imanayo waad og tahay marka waxay beelihii kale ama ugaadyahan ha ahaato beelihii kale ballaadna iyo ummadihii kale waxa weeyaan khaatimo waxa weeyaan laguma wada midaysna iyaga laftooda waxa weeyaan waxa fiican intay iyagu dhulbahante ahaan u wada hadlaan u wada fadhiistaan haddii ay fikir ay ku midaysan yihiin dhulbahante somaliland ula yimaadaan ama eh, eh, go-itaan ha ahaato ama wax kale ha ahaato waxa weeyaan waa wax runtii meesha dhegeysigeeda leh laakiin waxa weeyaan inta somaliland ishayaan waxa weeyaan inta dhexdooda ishayaan oo xalka u baahan iyana ayaa ayaa- ayaa ayaa meesha taalo cali khaliif iyo raggaasina inay tixgeliyaan dad miisaanka dhulbaantee kasoo horjeeda inay isdhegeystaan oo haddii aan laba leeyahay Waaw.
waxa weeyaan uu- uu tixgeliyo ayaa ayaa- ayaa haboon boqor cismaan maxamuud berri ka maalin haddiiba ay timaado in maakhir iyo khaatumo ay maamul gooniya samaystaan sida maamulada kusoo biiraya soomaaliya oo kale arrintidaada maxaad odhan lahayd boqor buurmadow si kooban
anugu waxa weeyaan ma soo dhaweynayo burbur aan maanta haddii aan laga leeyahay soomaali waxaan ku aadaa soomaaliya sidaanay u ogolayn in somaliland ka goodo somalilandna istaraatiyad bay leedahay inay iyadu kala googo-do inaanay ogolayn bay istaraatiyad leedahay waxa weeyaan garaad taleban baanu wada hadalnay maalin waanu anagoo arrimaha nabadgelyada ka wada hadlayna waxaan ku wuxuu yidhi ma go-i kartaan buu yidhi waxaan ku yidhi abti adiguna igama go-i kartid waxbaynu isku ahayn maamul baynu isku ahayn soomaali baynu ku wada biray igama go-i kartid marka waxa weeyaan waa arrin maanta ma aqbalaya aniga lafaydu inay somaliland kala gogodo laakin waxaan aqbalaya anigo hadda madax dhaqameeda dawladdi ahayn somaliland oo is haysataa inay koonfur wax la qaybsato waan aqbalaya laakiin se inay sii kala gogodo meel weliba sii kala baabado wax aan aqbali karayno maaha wax beno ku jira iyo faa'ido ku jira ta labaad dhul aanu qaybsan karno oo aanu haddaanu iskaga horeemayna haddii leeda hakla kala gogo sool baanu wada leenahay sanaag baanu wada leenahay tog dheer baanu wada leenahay sidaanu ukala ku kala go'i karaa haddii leeda hala kala gogoyo hala qaybso dee shabax ay ka tanaasulaysa deegaanka iyo xaqeedii dagaal hor leh oo daba dheeraada oo aan go-ayn oo xorayn dal abaa bilaabmaysa marka wax la aqbali karo maaha taas waxaa la yidhahdaa salaadiinta somaliland waa kuwa loolan kula jira inta badan siyaas siyaasiyiinta maxaa ugu wacan boqor buurmudow in salaadiintiina iyo siyaasiyiintiinu reer somaliland haddaad tihiin aada iska dhinac hadashaan aada shir jira aad iska dhinac qabataan suldaanku uu eedeeyo siyaasiga siyaasiguna uu suldaanka eedeeyo arrimahaasi oo ku badan somaliland maxaa ugu wacan badse
waxaan qabaa anigu marka hore horta salaadiintu somaliland waxay kaga duwan tahay soomaalida kale dhaqankay kaga duwan tahay waxa weeyaan madax dhaqameedkii somaliland inta somaliland la isku yidhaahdo waxay ahaayeen kuwii ka horreeyay waad ogtay maxamuud cali shire tisharis baa lagu xiray suldaankii warsangeli kuwayaga saraadiintayda iyo cuqaashiyada hogaaminaysay mid walba tisharis baa la geeyey iyo jasiirad gaaraa lagu xidhay qaar suqadaraa lagu xidhay waxay ka hor yimaadeen ingiriiskii iyagaa talin jiray iyagaa wax laga weydiin jiray somaliland waxa weeyaan waxay markii dambe ingiriiskii ku heshiyeen inay isku maamulaan wax la yahda kooda caaqil oo maxakamadahooda islaamiga shuruuday la galeen dalka waxaa ka talin jiray oo siyaasiyiin u ahaa madax dhaqameed waxaanu qabnaa annaga raggayga madax dhaqameedka horta marka hore in talada rasmiga madax dhaqameedku lahaa in ingiriiskii iyo gumaysigiina la dagaalamayay dhalinyaro yaryar oo siyaasiyiin oo cilmaaniyina intay keeneen inay meeshii madax dhaqameedkii la dagaalameen oo ay ka saareen inay iyagiina ay xataa walaalahoodii so anagu ingiriis baan wax la qoranay saan baan wax kula qoranay heshiis baan la galay dalkayga markuu yidhahdo nooga teg inuu nooga tegayo iyagoo walaalahood bay wax la qoran kareen mushkiladana haysata hadday maantay midnimada wadeen siyaasiyiintu hadday walaalahooda soomaaliyeed wax la qoran lahaayeen cad dhibtani naguma timaadeen horta marka hore waxaanu aaminsanay anagu inaanu arrinka markan dambena somaliland markii ay siyaasiyiin soomaali burburisay somaliland madax dhaqameed baa dhisay puntland madax dhaqameed baa dhisay annagu intaan kaga duwannahay waxa weeye horta madax dhaqameed wax isugu yimi oo heshiyey oo intii somaliland la odhan jiray isugu timi oo burcal la isugu yimaano nidaamkan ku samaynay ku dhisnay boorna markii dambe ku hagaajinay dib habeen ugu samayno ku dhisnay marka horta madax dhaqameedku marjaca u dambeeyey guurta golaha kani waa madax dhaqameed annagaa samaynay go-aanka u dambeeyey awoodda iyaga ale ta labaad waxaa laga yaabaa dadku inay sas ka qabaan hadal ka faraha badan le waxaweya weli waxa weya waanu joognaa waanu ilaalinaynaa marjaca u dambaysa annagaa leh mar kastoo laisqabto isagaa leh waxa weeyaan madax dhaqameedku waxa weeyaan mar walba arrin kasta oo dhibaata ka imanaysa inay ka hadlaan xukuumadda kala hadlaan waxa weeyaan waa hogaamiyaal ruuxia oo si dadban dadka u xukuma oo dawladdu wixii xun ay ka saxayo weeyaan taasi waa taa weeyaan
aan sheeko kale labaad haddaad aragto madax dhaqameedka ama siyaasiyiin somaliland oo hadlaya war xaggayaga waxaa lagu cara burburaa oo lagu hadlaa waa hadal koonfurna waxa weeyaan waxaanu doonaynaa inay intay iska dhigaan qoryaha iyo mucaamaraadka laysu dhigay qaraxay laysdilay inay wada hadlaan baan rabnaayo way iska wada nafis lahayn annaga habeenkii subaxaas journaalkaasaa ninkii cadhoodaaba ama ku hadla ama telefishinka ku hadlaayo deedna halkaasaa dawladdu lafteedu ay wax badan ka saxdaa
inagoo waktiga ka faa'iidaysana boqor buurmadow waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo mar aad la kulantay madaxweynihii waddanka libiya macmar al kadaafi adigoo markaasi ahaa kana mid ahaa boqorradii afrikaanka ah ee uu la kulmay kulankaasi oo kale adigoo soo koobaya laba kelmadood maxaa xasuusa amaba maxaa raacda oo kuu reebay
run ahaantii waxa weeyaan mar iyo laba tonna ma ahayn muddo fara badan oo dhowr iyo toban sannadood ayaanu xidhiir lahayn sanadkii saddex jeer ama afar jeerna waanu is arki jirray oo kulamo iyo shirar baanu isugu iman jirray runtii waxaan odhan karaa wuxuu ahaa hogaamiye dhaba ayuu ahaa oo weliba hogaamiye afrikaana oo jecel afriki inay noqoto inay hogaamiyayaasheedu taliyaan waxaan qabaa sumcadil fara badan ninkaa in lagu sameynayo nimankan reer galbeedka oo danihii ay ka lahaayeen libya waxaan ogahay aan hoos u ogahay anigu ama sadaam ha ahaato ama kadaafi ha ahaato raggaas oo dhan nimankii dictatoriska la baxay maxamed siyaad barre ku dara waxaan qabaa rag nationalistayaala oo wadaniyiina oo waad og tahay go-aan leh maxamed siyaad barre dee ama haasta ha ku saxsanaaso ama hakala adigoo ninka odhanaya ruushka iga bax maraykan iga bax dalkayga anaa leh sidaas oo kale niman aaminsan inay dalka iyagu leeyihiin oo dalkooda ka taliyaan kadaafi arrinka uu ku dhintay ee lagula dagaalamayo ugu weyne waxa weeye boqorkii idriis loo odhan jiray boqolkiiba shan iyo toban bay lahayd dalka libiya batroolka iyo dhaqaalaha ugu qaalisan oo shidaalka ugu qaalisan bay leeyihiin waxa kale waxa weeyaan dad reer galbeeda baya iska lahaa kadaafi markuu qabsaday boqolkiiba boqol annagaale buu yidhi waad og tahay waxa weeyaan iran oo kale boqorkii shaah waxa weeyaan saas oo kale ayuu lahaa heshiiska lahaa hatuu maraykan saaray boqolkiiba waxa wey qoladan dambey qabsatay ee khumeyni iyo xolkiisii waxay yidhahdeen dadka ayaa iskale sidaas oo kale sadaam oo kale marka waxa wey horta arrimo dhaqaale ayay ahayd ta ugu badani ta labaad isagu wuxuu lahaa arrin markiisii hore carabi ban carabiyeysan buu aaminsanaa laakiin fikirkii markuu carabtii la socon kari waayey kadaafi waxa galay fikir ah inuu afrika wax ka dhigo oo gumaysiga ay sicdayso dhaqan ahaan kalsar ahaan xuquuqdeeda yeelato marka waxaan odhan karaa dadku nin waalan markuu mararka qaarkood hadlayo u yaqaaneen laakiin wuxuu ahaa nin mustaqafa wuxuu ahaa nin haddii aan laba leeyahay adkaysin leh wuxuu ahaa nin haddii aan leeyahay hal abuur leh wuxuu ahaa nin deeqsiya wuxuu ahaa nin go-aamo adag nin haddii aan laba leeyahay runtii wuxuu wado aan ka daalin ee inuu ka midho dhaliyo ta ugu muhiimsan aan ku ixtiraamana waxay yidhi wuxuu doonaya inay afrike mid noqoto cadowgeedana isjeceliso isuna hiliso ayahe
wagaag weli dhegaystayaal halka aad nagla socotaani waa madasha sigistii qaybta xidhiidhinta ayaa waxaa inoo qaabilsan alaaba asadna suudi aan mar kale ku noqdo inagoo gabagabadii horeysigeena joogna boqor buurmadow salaadiinta waxaa looga bartay sida caadada iyo dhaqanka soomaalida ba ku salaysan inay nabad ka taliyaan geed hoostii duceeyaan adigu waad casr casriyeysay caalami ayaad ka dhigtay ilaa shiinaha ayaad gaadhay kadaafigii hadda aynu ka hadlaynay libiya iyo kulamo waaweyn ood boqorro la gashay ayaa jira boqor buurmadow haddii aan kula kaftamo mar haddaad saldanadii casriyeysay oo halkaa gaadhsiisay sow dhaqaalo fiican kamaad samayn
adeer waata aad baad u mahadsan tahay waxa weye alxamdulilah horta waan laba nahay laakiin aniga waxa weye dhaqaalahaygu wuxuu badan yahay miyigu u badan yahay waxa weeyaan qofkana waxa weeyaan kifaaf wuxuu ilaahay waxaan ka baryay anigu kifaaf baan ka baryay in wax igu filan oo nolol maalmeedkayga dibera oo si fiican baan u noolahay waan dibernahay waxa weeyaan laakiinse waxa weeyaan runtii waxaad odhan karaa fikir cali xaraare waxaad ku hadlaysaa afkii siyaasiyiinta ee dhabta ahaa iyo fikirkeedii ay madaxdhaqameedka iskaga durkinayeen ayuu fikirkaagaa saaran yahay halkaasaan jeclay in yar aan kaaga iftiimiyo madax dhaqameedku waxaan ku yidhi dalka dawlad bay ka ahaayeen iyagaa la inqilaabay kuwa masiirka iyo aayaha iyo dalka ka talinayay ahaayeen ingiriiska annaga somaliland markaan tegaynay laba madax dhaqameed baa hogaaminayey sudan cabdillaahi iyo baa hogaaminayey sudan cabdiraxmaan laba siyaasi baa la socday iyagaa ka doodayay madax dhaqameedka ugu horreeyey halganka iyagaa loo xidhayey siyaasi weli loo xidhay oo loo masaafriyey dalka muu jirin taasi taa weeye waa inaad ogaataa tan kale waxa weeyaan madax dhaqameedku wuxuu u yahay dadkiisa ilaa qaaradaha adduunka oo dhan ku kala libdhay ayuu u yahay waxaad ogtahay war hadda geelii iyo arigii baa ka berbere iyo haddaad tagto geelii iyo hargeyse iyo cali waxaan filaya arigii iyo geeli iyo loodii baa magaaladii soo galaye haddii dadkaagii qaaradaha ka kala dhacayaad madax dhaqameedka u ahayd ma waxaad ku harayaa ma dhirtii baad ku haysa iyo dooxooyinkiisa inaad dadkii baadi doonto maaha waxa weeye inuu boqo inuu miyinimadii jooga maaha waa inuu haddii aan lamalay technologyda socota iyo dadkiisii ninka madax dhaqameedka waxa laga rabaa carruurtiisan maalin walba yurub lagu qaadanayo qoysaskii lagala wareegayo inuu dadkiisa ku dhex jiro inuu ka warhayo inuu ilbaxa ahaado inuu socdo laakiinse waxa weeyaan siyaasiga ayaa wuxuu leeyahay anigu ninka madax dhaqameedka waa inuu duur duur ku jirnaa kumuu jirin dekedaha iyo dalka ka telinayay isagaa loogu yimi isagaa siyaasadda boqorada ingiriisku yaqaaneen iyo yurub isagaa la xaashoonayay isagaa yur lahaa marka waxa weye cali o afkii siyaasiga aad moodaa waxaad moodaa inaad arrinkaau darayn boqor buur mudoobe su-aasheeda ugu dambaysan kusoo gabagabeynayno waraysigeenu xiisaale waxa weeyaan maxaad is leedahay ayaad ummadda soomaaliyeed uga tegaysaa oo taariikha amaba lagu xasuusto haddaad hal iyo laba soo qaadaysid waxyaabaha ad kaga duwan tahay salaadiintii hore ama kuwan dambe ha noqdaan sida gaarka adigu u leedahay boqor buur mudoobe ahaan taariikhda soomaaliyad uga tegaysaa waa maxay tafadal
wal waxa weya qofku waa bini aadmi qof kasti waxa weeyaan hal abuurkiisa ama yahankiisu waxa weya wuxuu ku salaysan yahay anigu waxaan jecelay soomaali inaan uga tago nabad waxa weeya waxaa laygu xasuusan karaan anigu kasoo shaqeeyey wax alla wixii nabadayntii somaliland ay halkaa ku gaadhay ilaa dawladaha lagu dhisay mad walba waxa weeyaan ilaa iyo cadarooshka u horreeyey ay jabhadda ahayd ilaa iyo intay dawladda dawladihiis kala bedelayay mid aanan dhismaheeda ku jirin oo kasoo qayb qaadanin ma jiro ta labaad waxa weya waxaa lagu xasuusan karaa waxyaalahan qabtay ugu muhiimsanayd puntland markay burburtay waxaan qabaa ninkii u gurmaday ee tegey anigii suldaan saciid suldaan cabdisalaan hogaaminaynay nabadda ka shaqeeyey dhisay maanta dawladnimadeedi kusoo noqotay raggii ka shaqeeyey ayaan ahay waxaan qabaa anigu inaan intaa ka gudubnay oo aan kasoo shaqeeyey daafuur nabadeeda inaan gudbay waxaan qabaa mauritania inqilaabkii waktigii markii inqilaabku ka dhacay madaxweynahan hadda shirista maxamed walid cabdicasiis wafdigii tegey runtii kadaafi ka shaqeeyey aniga ayaa jerman u ahaa waxaa igu xigay nin le daraafi almadani heshiiskay ku heshiiyeen ee la saxeexay ee lixda bilood doorashada lagu gaarsiiyey waan kasoo shaqeeyey waxaan kasoo shaqeeyey jad iyo baan kasoo shaqeeyey sudan khilaafkoodii waan waan ka shaqeynay waxaan kasoo shaqeynay mayter baan kasoo shaqeeyey nabadeynteedii iyo dawaariqdii baan kasoo shaqeynay marka waxaan qabaa regionaliba nabadda ayaan kasoo shaqeeyey waxaan ka shaqeeyey ethoobia dhexdeeda kililka shanaad rabshado ka dhacay ayaanu u gurmanay aan ka shaqaynay soomaali gudaheeda ayaan ka shaqaynay hadeerna waxaan jecelahay meel kasta oo soomaali joogto oo dhibaata ka jirto waan u gurmanaynaa waan ka shaqaynaynaa anigu waxaan jecelahay waxa qure aan ka tagaa inay tahay nabad inaan ka shaqayno qof kastaana waxa weeyaan isagoo hagaajinaya waxuu khaldi karaa waxa weeyaan ilaahayna inuu inoo hagaajiyo wixii aynu khaladnay anigu waxaan jeclahay inaan soomaali waxaan isleeyahay ninka ugu orodka badnaa ee meelo badan oo taariikhiya oo nabadayna kasoo shaqeeyay inaad ahayd baan baan aaminsanahay aada iyo aad baad umahadsantay cali aada iyo aad baan kugu mahadinayaa barnaamijkaasi ama waraysigaasi aad igala qayb gashay boqor cismaan maxamuud oo loo yaqaano boqor buurmadow oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray magaalada abudabay waddanka imaaraadka carabta tan iyo kulankeena dambe waraysi kor kalaa dhegeystagankeena dib ugu kulmi doono waa cali xeraadho dhammaantiin bayda kaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo aada iyo aad baad umahadsan tahay boqor buur madow
adigaa mudan aada baad umahadsan